cidaaniyada cutubka sagaalaad hataa axdigii hore wuxuu lahaa qaynuunno ku saabsan aabudid iyo meel quduus ah ee dunidatan waayo waxaa la dhisay taambuug intii hore waxaa ku jiray laambadaha isku yiil iyo miiska iyo kibista tusniinta oo waxaa la odhan jiray meeshii quduuska ahayd daaha labaad shishadiisa waxaa ku jiray taambuugii la odhan jiray quduuskii quduusyada isagoo leh girgirre dahab ah oo foox lagu shido iyo sanduuqii axdiga oo kulligiis dahab lagu dahaaday dhexdiisana waxaa ku jiray weel dahab ah oo maanadii ku jirto iyo ushii haaruun oo maguushay iyo looxyadii axdiga dushiisana kerubiimtii ammaanta oo hadhaynaya daboolka kafeeragudka waxyaalahaas oo aanan hadda goonigooni uga hadli karin haddaba waxyaalahan oo sidaas loo diyaariyey wadaaddadu waxay had iyo goor galaan taambuuga koowaad iyagoo shuqulka dhammaynaya laakiin kan labaad waxaa sannadiiba mar gala wadaadka sare oo keliya isagoo aan dhiigla'aan gelaynin oo dhiiggaas wuxuu u bixiyaa naftiisa iyo dembiyada dadku aqoonla'aanta ku sameeyo ruuxa quduuska ahu wuxuu tilmaamaa inaan jidkii quduuskii quduusyada weli la muujin inta taambuugii hore weli taagan yahay tani wakhtiga la joogo waa masaal sida loo bixiyo hadiyado iyo allabaryo kuwaas oo aan kaamil ka dhigi karin aabudaha niyaddiisa iyagoo ku saabsan cuntooyin iyo cabitiin iyo meydhmeydhid kala duwan oo ah amarrada jidka oo keliya oo la dejiyey ilaa wakhtiga hagaajinta masiixu wuxuu yimid isagoo ah wadaadka sare ee waxyaalaha wanaagsan oo imaan doona taambuugii wadaadnimadiisu wuxuu ahaa ku ka weyn oo ka kaamilsan oo aan gacmo lagu samayn kaasu waxaa weeyaan mid aan abuuristan ka imaan mar buu wada galay meeshii quduuska ahayd isagoo aan orgiyo iyo wiilal dhiiggoodii wadin laakiin wuxuu waday dhiiggiisa sidaasuu furasho weligeed ah inoogu helay waayo haddii orgiyo iyo dibiyo dhiiggooda iyo qaalin dambaskeeda lagu rusheeyo kuwa nijaasoobay ay quduus ka dhigaan in jidhka la nadiifiyo intee ka badan ayuu dhiigga masiix kan ruuxa weligiis ah isugu bixiyey ilaah isagoo aan eed lahayn niyaddiina ka nadiifin kara shuqullada dhintay si aad ugu adeegtaan ilaaha nool oo sidaas daraaddeed isagu waa dhedhexaadyaha axdiga cusub in kuwii loo yeedhay ay helaan dhexalka weligiis ah oo la ballanqaaday waayo dhimashadu waxay u noqotay ka madax furashada xadgudubyada lagu sameeyey axdigii hore waayo meeshii dardaaran jiro waa lagama maarmaan inuu kii dardaarmay dhinto waayo dardaaranka waa la fuliyaa meeshii dhimasho jirto maxaa yeelay waxba ma taro intii kii dardaarmay nool yahay haddaba xataa axdigii hore laguma gelin dhiigla'aan waayo markii muuse amar kasta kula hadlay dadka oo dhan sida sharcigu leeyahay wuxuu qaaday dhiiggii weylalka iyo orgiyada iyo biyo iyo dhogor guduudan iyo geed hoosab la yidhaahdo oo wuxuu ku rusheeyey kitaabka qudhiisa iyo dadka oo dhanba isagoo leh kana waa dhiiggii axdiga oo ilaah idinku amray sidaas oo kalena taambuuga iyo weelasha lagu adeego oo dhan ayuu ku rusheeyey dhiiggii inta badan wax walba waxaa lagu nadiifiyaa dhiig sida sharcigu leeyahay oo dhiig daadin la'aan dembidhaaf ma jiro haddaba laga maarmaan bay ahayd in u ekaanta waxyaalaha jannooyinka ku jira kuwan lagu nadiifiyo laakiin waxyaalaha jannada qudhooda waa in lagu nadiifiyo allabaryo kuwan ka wanaagsan masiixu ma uu gelin meel quduus ah oo gacmo lagu sameeyey oo u eg tan runta ah laakiin wuxuu galay jannada qudheeda inuu hadda ilaah hortiisa inooga muuqdo weliba uma uu gelin inuu marar badan isbixiyo sida wadaadka sare meesha quduuska ah sannad walba ula galo dhiig uusan lahayn haddii kale lagaa maarmaan bay ahayd inuu marar badan xanuunsado tan iyo as'aaskii dunida laakiin haatan oo dhammaadkii wakhtiga ah isaga mar keliya ayaa la muujiyey inuu dembiga ku baabi'iyo allabarigiisa waxaa dadka looga dhigay inay mar dhintaan taas dabadeedna la xukumo sidaas oo kalena masiix isagoo mar loo bixiyey inuu qaado dembiyada kuwa badan ayuu dembila'aan mar labaad badbaadin uga muuqan doonaa kuwa isaga sugaya